tan iyo wixii ka dambeeyey qaraarkii ka soo baxay faladamiir putin madaxweynaha ruushka waxa uu dalkiisu galay xaalad aan xasilooneen iyadoona dadka ruushiyaanka ah iyo kuwa aan dalkaasi u dhalan ee ku nool ruushka ay bilaabeen inay isaga qaxaan dalka si ay uga baaqsadaan in lagu huriyo colaadda aan dhammaadka lahayn ee ay xukuumadda moscow ka wada dalka ukrain qaraarka putin ayaa saameeyey dhammaan dadka ku nool ruushka jinsiyadday doonaanba ha wataane waxaana inta badan la joojiyey duulimaadyadii ka bixi jiray dalkaas ciddii diidda amarka madaxweynaha ayaana la kulmaysa cawaaqib ay ka mid tahay in jeelka loo dhaadhiciyo ku dhowaad laba kun oo ruux oo kasoo horjeestay go-aanka madaxweynaha ayaana haatan ku xihan xabsiyada ku yaala dalka ruushka dadka ay saamaysay arrintan waxaa ka mida yuhuudda ku nool ruushka kuwaasoo bilaabay inay isaga guuraan dalkaas iyagoona u arka fursad hor leh oo ay kaga faa'iidaysanayaan sidii ay u heli lahaayeen guryo diyaarsan oo laga barakiciyey dadka muslimiinta ah ee reer filistiin maamulka yuhuudda ayaa mar kale u degdegaya inuu ka faa'iidaysto fursaddan si yuhuudda looga soo raro ruushka iyo yurub loo soo dejiyo dhulalka muslimiinta ah ee filistiin ku dhawaaqistii putin ee ku aadaneed in heegel la geliyey dalkiisa ayaana sabab u noqotay in dib loo dhigay yuhuuddii ka bixi laheyd magaalada moscow ee ku wajahneyd magaalada talaabiib ee ay caasimadda ka dhigteen yuhuudda sababa ku aadan dhibaatooyin ay la kulmayso wakaaladda yuhuudda ee ruushka iyo eedeymo uga yimid wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda moscow ayuu maamulka yuhuudda bilaabay inuu qariyo tirada rasmiga ah ee yuhuudda laga soo raray dalkan tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu bilowday duulaanka ruushka ee ukrain afar iyo labaatankii bishii febraayo ee sanadkan halka qiyaasaadka guddiga yurubna ay muujinayaan in nus milyan yuhuudda ruushiyaanka ah ay ka tageen dalkaas tan iyo duulaankii ukrain iyadoo ay taasi jirta ayuu kayaanka sahyuuniga ah sheegayaa in tan iyo bilowga dagaalka yukrain dalka ruushka laga soo saaray shan iyo labaatan kun oo yuhuudda ruushka joogta ka mid ah saddexda bilood ee soo socota ayuuna maamulku sheegayaa in magaalada moscow laga soo saari doono ugu yaraan shan kun oo yuhuud ah waxaana tiro koobkan faafisay wasaaradda socdaalka iyo dib udejinta ee maamulka yuhuudda maalmo kadib markii uu putin ku dhawaaqay heeganka la gelinayo kumanaanka askari ee ka mida ciidanka si ay uga qayb qaataan dagaalka ka holcaya ukrain ayuu maamulka yuhuuddu bilaabay mawjado safaro ah oo lagu rarayo yuhuudda ruushka isagoo ku andacoonaya khatarta soo wajihi karta noloshooda iyo rabitaankooda ku aadan inay ka baxsadaan askaraynta qasabka ah ee ay bilowday xukuumadda moscow wargeeska haartisa ee yuhuuddu leeyihiin ayaa sheegaya in tan iyo heeganka kadib ay sare u kacday tirada dadka yuhuudda ah ee dalbanaya inay ka soo baxaan ruushka taasoo nisbe ahaan gaartay afartan boqolkiiba tiradoodana ay kor u dhaafayso afartan kun oo ka mida yuhuudda ku nool ruushka halka laba boqoloo kun oo yuhuudda yukrain ahna ay buuxiyeen shuruudihii dib u soo laabashada sida uu baahiyey wargeeska hartis waxaa tan iyo markii uu qarxay dagaalka yukrain ilaa bishan aan ku guda jirnay ee sebtembar uu kayaanka sahyuuniga ah soo raray ku dhowaad lixdan kun oo yuhuud ah kuwaasoo intooda badan ka yimid ruushka tiradaasoo ahayd midii ugu badneed labaatankii sane ee lasoo dhaafay balse sida ay tilmaamayaan warbixinada yuhuudda mowjadaha safarada ee hadda la filaya inay ka yimaadaan dhanka ruushka ayaa ah kuwo ay ku haraysan yihiin caqabado waaweyn maadaama ragga da-dooda u dhexayso siddeed iyo toban ilaa lixdanka sano loo diiday inay dalka ka baxaan islamarkaana ay u safraan dibadda sidoo kale waxaa si aan horay loo arag cirka isugu shareeray safaradii dhanka hawada ahaa ee ka bixi jiray ruushka islamarkaana aadi jiray dhulka uu xooga ku haysta maamulka yuhuudda maadaama qarashka ku baxaya halkii qoose yuhuud ah uu kor u dhaafayo saddex iyo toban kun oo dollarka maraykanka ah xilli uu jiro diyaargarowga ku aadan hirarkan safarada ah ee ay sameynayaan yuhuudda ku sugan ruushka ayaa waxaa socda dooda adag oo u dhexeeya wasaaradaha maamulka yuhuudda ee ay qusaysa arrintan waxaana ka mida wasaaradda socdaalka tan maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka yuhuudda oo ay soo raacaan wakaaladaha iyo hay-aadka ku shaqada leh arrimahan kuwaasoo xal u raadinaya sidii lagu maarayn lahaa yuhuudda soo qaxaysa yeer lebed oo ah ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ayaa soo saaray awaamiir ku wajahan dhammaan wasaaradaha kala duwan ee maamulkiisa kuwaasoo ku aadan sidii loo qorshayn lahaa islamarkaana loo meelmarin lahaa miisaaniyad loogu talagalay dib u dejinta dadka yuhuudda ah ee ka imaanaya ruushka iyo ukrain sidoo kale waxa uu ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda la hadlay madaxa fulinta ee sharikadda ilcaad kaasoo uu ku wargeliyey isku xirka sharikadaha duulimaadyada si ay u qaabilaan yuhuudda cusub ee ka imaanaysa dibadda si gaar ahna kuwa ka soo qaxaya dalka ruushka haddaan u nimaadna xaaladda ay la nool yihiin yuhuudda ku sugan gudaha ruushka saddexda boqol ee kun ee uu madaxweynaha ruushka sheegay in heeganka la gelinayo waxaa ka mid ah yuhuud haysata dhalashada ruushka baadariyaasha ugu waaweyn ee yuhuudda kuna sugan magaalada moscow ayaa soo jeedinaya in qof weliba oo yuhuud ah una suurageli karta inuu dalka isaga baxo uu qaato tallaabadaas baadari yahuudi ah oo ku sugan magaalada moscow ee caasimada dalka ruushka ayaa waraysi uu siiyey telefishinka kan ee yuhuuddu leedahay ku sheegay in xaaladda ruushka kadib qaraarkii putin uu ku dhawaaqay ay tahay mid maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraysa sidaasi awgeed ruux weliba oo yuhuudi ah una suurageli karta inuu dalka isaga baxo waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u qaadaa tallaabadaas ayuu sii raaciyey hadalkiisa baadarigan ayaa sheegay in xaaladda moscow ay ahayd mid degan tan iyo wixii ka horreeyey iclaamintii putin balse go-aanka kadib ayuu sheegay in magaalada ay la soo daristay xaalad rucbi iyo argagax daran ah taasoo si gaar ah u saamaysay dhalinyarada laga horjoogsaday inay dalka ka baxaan isagoona intaasi ku daray in ciidamada heeganka la geliyey ay ku jiraan yuhuud haysata jinsiyadda ruushka isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi waxaa halkan oo ah caasimadda ruushka ku sugan afartan kun oo yuhuud ah kuwaasoo loo ogolaaday inay dalka ka baxaan waxayna hortuban yihiin safaaradda talaabiib ay ku leedahay magaalada moscow ee caasimadda ruushka sidoo kale qaanuunka dib u laabashada waxa uu fasax siinayaa boqol iyo toddobaatan kun oo yuhuud ah ayuu yidhi baadarigan ku sugan caasimadda ruushka waxa uu muujiyey walaaciisa ku aadan in dadka yuhuudda ah ay ciidamada ruushka kala kulmaan carqaladeyn xoogan maadaama ay asmed ka taagan tahay howlihii wakaaladda yuhuudda ee ruushka sababa ku aadan iyadoo eedeymo kala kulantay wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda moscow sida ay muujinayaan taqaariirta ay baahinayso warbaahinta sahyuuniyadda kumanaan ruux oo yuhuud ah ayaa ku sugan magaalada moscow kuwaasoo doonaya inay dib ugu laabtaan magaalada talaabiib xilli la wada ogyahay in sharikadda ilcaad oo ka mida sharikadaha duuli madyada caalamiga ah ay si aan kala joogsi lahayn u daabulaysa yuhuudda ku sugan ruushka iyo ukrain arrinta kale ee la yaab kale waxa ay tahay inuu jiro khilaaf iyo muran xoogan oo ka dhexeeya wasaaradaha maamulka yuhuudda kuwaasoo ka doodaya halkii la geyn lahaa dadkan yuhuudda ah maadaama aan loo haynin guryo ay degaan yuhuudda xoogga ku haysata dhulalka muslimiintana ay iyagiiba haysata xaalad adag wasiirka wasaaradda socdaalka iyo dib udejinta ee maamulka yuhuudda ayaana sheegay in tani ay tahay caqabad hor leh marka laga yimaado walaaca heesta yuhuudda tani ayaa sidoo kale horseedi karta inuu khilaaf soo kala dhex gala yuhuudda iyo dowladda ruushka maadaama xukuumadda moscow ay doonaysa inaan dalka laga bixin dagaalkana si wadajir ah loo waajaho yuhuudda dhankeedana ay rabta in dadkeeda ay kala soo baxda dalkaas yuhuud badan oo horey uga timid ruushka ayaa ku nool dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga maamulka yuhuudda waxaana taasi ay fududaynaysaa in yuhuudda ka imaanaysa ruushka iyo ukrein ay si fudud u dhexgalaan mujtamaca yuhuudda ah ee xooga ku jooga filistiin maadaama luuqadda ruushka ay tahay luuqadda labaad cibriyadda kadib ee ay ku hadlaan yuhuudda xoogga lagu dejiyey dhulka muslimka ee filistiin markii uu burburay midowgii suufiyeed kadib kasoo bixitaankii dalka afghanistan waxa uu maamulka yuhuudda ku guuleystay in dhulka filistiin uu ku deega meeye hal milyan oo ruux oo yuhuud ah kuwaasoo maanta qaarkood ay xilal sare ka hayaan maamulka yuhuudda culimada muslimiinta iyo hogaamiyeyaasha jihaadka ayaa tilmaamaya in halganka iyo wax iska dhicinta ay tahay wasiilada keliya ee lagu soo ceshan karo dhammaan dhulalka muslimiinta ee la boobay oo ay ugu horeeyaan dhulka filistiin ee uu ku yaalo masjidka barakaysan ee al aqsa oo ah halkii loo dheelmiyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam markii uu aaday safarkii uu ku tegay toddobada samo laguna soo waajib yeelay salaadaha shanta ah ee aynu maanta tukano